waxaa halkan ka dhacay ay isugu yimaadeen guddiga amniga qaranka waxaana looga hadlayay qodobo badan oo khuseeya dalka oo uu ka mid yahay dhimashadii ama dilkii usaama bin laadin ee ka dhacay xalay bakistan iyo saameynta uu yeelan karo dowladda soomaaliyeed waxay soo dhaweyneysaa howlgalkaas ka dhacay dalka bakistan laguna bartilmaameysaday hogaamiyihii alqaacidda usaama bin laadin fikirka adag ee usaama bin laadin wuxuu ahaa fikir dhibaato u keenay dadka soomaaliyeed caalamka oo dhan si gaarana saameyn xoogan ugu yeeshay soomaaliya kaasoo keentay in ay kusoo qulqulaan dagaalyahanna ajnabi ah isla markaasna la marin habaabiyo dhallinyaradii soomaaliyeed kadibna ay ka dhalatay dadka soomaaliyeed barakac iyo dil iyo dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen sida aad la socotiinna dadka dhintay waxaa kamid ahaa waxay ahayn dad kala duwan waxaa kamid ahaa wasiiro waxaa kamid ahaa xildhibaano waxaa kamid ahaa saraakiil ciidan waxaa kamid ahaa ciidan waxaa kamid ahaa shacab oo dhammaantooda siyaabo kala duwan loo dilay waxaan wada xasuusanaa dhacdooyinkii ka dhacay beledweyne oo ku dhintay wasiirkii amniga hore iyo rag badan oo kale u heliyey waxaan wada xasuusanaa dhacdadii shaamo waxaan wada xasuusanaa dhacdadii muna iyo kuwo kale dhammaantoodana waxay ahayn kuwo laga soo abaabulay dalkaas isla markaasna xambaarsanay afkaarta adag ee aan soo sheegnay waxaa kaloo intaas dheer in dhulkeena laga dhigtay goobo laysku abaabulo oo adduunka looga colaad iyo dhibaato looga sameeyo taasna ay keentay dadka soomaaliyeed inay dhibaata kasoo gaarto sidaa darteed ayaan waxaan amraynaa howlgallada socda in lasii xoojiyo ciidamada qalabka sida iyo dhammaan hay-adaha amnigu inay xoojiyaan howlahooda waxaana ugu hambalaynaynaa ciidamada qalabka sida guulaha ay gaareen shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay taageeradii aan kala go-a lahayn ay u muujiyeen dowladda iyo dhammaan qaybaheeda kala duwan inay sii xoojiyaan caalamkana waxaan ugu baaqaynaa inay taageerada ay siiyeen dowladda inay labalaabaan si loogu guulaysto dhammaystirka howlaha dowladda ku guda jirto xalay iyo maanta waxaa ka socday dagaal xoogan gabaharay oo isaga soo horjeedeen ciidamada dowladda iyo shabaab falilahi alxamdu waxaa nala soo gaarsiiyey hadda inay ciidamada dowladda ku guulaysteen in ay weeraradaas ku jibiyaan khasaare xooganna ay ku gaarsiiyaan weeraro isku day ah oo kow iyo toban mar ay soo qaadeenna looga guulaysto in al-shabaab halkaas looga ceeriyo xaaladda hadda aan joogno waqtiga hadda aan joognona ay kusoo gabagabooday guul ciidamadu ay gaareen marka ummadda soomaaliyeed mar kale hambalyaan leeyahay ciidamada qalabka sida hambalyaan leenahay